wasalam ee waxaa noo nasiib wanaagah oo aad iyo aadaan ugu faraxsannahay annagoo maanta joogna burco magaalo madaxdii labaad ee jamhuuriyadda somalilan iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud aadan uu dhigay dhagaxii lagu bilaabi lahaa lagu dhisi lahaa waddada isku xidha ceerigaabo gobolka sanaag iyo burco ee dhagax la dhigay waddadaasoo noqon doonta mashruuca ugu weyn ugu faa'iidada badan ee qarankeennu higsanayo inuu fuliyo Ee, mashru- waddadaasoo u baahan ayadoo dalkeennu kala xidhan yahay oo la og yahay oo qof waliba og yahay oo sanaag maanta ay ka go'an tahay inta kale ee galbeed ka xigta ayadoo ay tahay gobolka sanaag ka inoogu qiimaha badan ugu nimcada badan xagga siraacadda xoolaha wax walba oo xataa ee, khudradda ka soo baxda loo diro dalalkaa aynu jaarka nahay ilaa boosaaso loo diro kolka la keeni waayo magaalooyinkeenna la soo gaadhsiin kari waayo waxaasoo dhan annagoo ka duulayna ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan waa og tihiin wuxuu naftiisa iyo dhiiggiisa u huraa qarannimada isagoo ku teedsan xadka jamhuuriyadda somalilan ay leedahay isagoo dallacaaddii madaxweynuhu ugu deeqay bishii hore ciidamada qalabka sida oo dhan dhammaantood ee ducada ciidanku markay wax u soo kordhaan waa inuu ducaystaa ducadaa annagoo ka duulayna anigoo wakiilka ah taliyihiina ah ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan waxaannu waddadaa kaga qayb gelaynaa waddadaasoo in laysu taago mudan haddaynu nahay dawlad shacab cid walba xataa ardayga dugsiga ku jira inuu quraacda yaree reerku soo siiyo inuu ku darsado loo baahan yahay waxaannu ugu deeqaynaa saddex bilood inaannu askarigiiba hal doolar saddexda bilood ee sanka isku haya ee sanadka ka hadhay in askarigiiba hal doolar aannu ugu deeqno waddadaa taasoo wax weyn ka tari doonta ee sidaas ayaan ciidanka qaranka wakiil uga ahay ee guddiga ee taagan halkan ee ah guddida horumarinta ee, ee, gobolka togdheer ee waddadaana loo igmaday inay naga guddoomaan ayaannu ka codsanaynaa wasalaamu calaykum cabdilaahi taliyaha ciidanka booliiska oo halkan fadhiyana isna waa odhanayaa kelmaddiisii
bismillahi raxmaan raxiim waa fursad qaaliya oo aad iyo aad u qiimo badan waxaanu maanta aanu ka qayb gallay waddada isku xidha gobolka togdheer iyo gobolka sanaag oo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud shiraanyo uu dhagax dhigay waddadaasoo ah waddo aad iyo aad halbowlo oo ah dalka jamhuuriyadda somalilan oo qaali oo ah een, waxaa jira ciidanka booliiska jamhuuriyadda somalilan isagoo ah ciidanka u qaabilsan nabadgelyada gudaha isla markaana ah hadday mid dabadeed timaadana mid ka qayb qaata een, naftiisana u horay difaaca iyo ilaalinta gudaha qarannimada jamhuuriyadda somalilan iyo bulshada reer somalilan aniga oo ah taliyihii guud ee ciidanka booliiska jamhuuriyadda somalilan waxaan halkan ka caddaynayaa in ciidanka booliisku horumarka dalkana isagoo difaacii dhiiggiisana u huray nafi- naftiisa inuu kaga qayb qaato horu- mashaariicda horumarinta oo ay waddadaasi kow ka tahay saddexda bilood ee isku xiga bil kasta askarigii laga gooyo hal doolar taas oo haddii ilaha yidhaahdo ay naga guddoomi doonaan guddida horumarinta ee gobolka togdheer waxaa waana fursad aad iyo aad u wanaagsan taas ayaana wakiil kaga ahay anigoo ah taliyihii guud ciidanka booliiska jamhuuriyadda somalilan asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu